khayraadka baddeenu barwaaqo xalaalo khayraadka baddeenu wa barwaaqo xalaalo ilaahay ku dhex beere waynan baranaa khayraadka baddeena waynaan baranaa
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegeyno maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah
kalluunka baleega badeele ka buuxa kalluunka baleega badeele ka buuxa
barnaamijkan gaarka ah waxaa idinla socodsiin doono anigoo ah abdaxsiisa xasan macalin intaan barnaamijkeena gudagelin aan dib u milicsano muhiimadda maalintaani shanta juun waxaa laga xusaa daafaha dunida maalintan muhiimka ah si loo xoojiyo wacyigelinta ku aadan sidii loo ilaalin lahaa badaha loo sugi lahaa nolosha kalluumaysatada loo joojin lahaa burburka dabiiciga ah ee khatar gelinaya mustaqbalka cunno iyo dhaqaale ee dad badan oo ku tirsan kalluunka kalluumaysiga sharci darrada waxuu halis weyn ku yahay kow deegaanka badda labo dhaqaalaha kalluumaysatada maxalliga ah saddex nolosha bili-aadanka xaaladda soomaaliya soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer afrika in ka badan saddex kun saddex boqol kilomitir taas oo kheyraada badeed aada u hodan u ah laakiin nasiib daro sannado badan waxaa laga sheeganaya in badda soomaaliya ay si sharci daraa ugu kulumaystaan doonyo ajaanibi ah oo aan haysan wax ogolaansho ah taas oo si toos ah u dhaawacday si kastaba ahaatee burburkii dowladnimada ee dhacay kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii wixii ka dambeeyey xeebaha soomaaliya waxay u furmeen doonyo kulumayso ajaanib ah kuwaasi oo si sharci daro ah ugu kulumaysta badaha soomaaliya dhallinyaro kulumaysato ah ayaa sheegaya inay waayeen kulunkoodii iyo noolmaalmeedkooda sababo la xidhiidha doomaha shisheeye ee si aan sharci ahayn ugu kulumaysta badda soomaaliya dhegaystayaal kulumaysigu waa nolol badduna waa hantideena dabiiciga ah waxaa waajib nagu ah inaan ilaashano oo u doodno una helino kuluumaysatada soomaaliyeed waa in la xoojiyaa sharciga iyo ilaalinta xeebaha si aan u xaqiijino mustaqbal badeed oo waara dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu waxay wadaan dadaalo dib u haween loogu sameynayo maamulka kheyraadka badda waxaa la hirgeliyey ruqsado kuluumaysi diiwaangelinta doomaha iyo kormeer sharciyeed oo ay sameeyaan hay-adaha kulumaysiga dowladda soomaaliya waxay sidoo kale wadaa qorshe ay ku dhisayso awoodda ciidamada ilaalinta xeebaha si looga hortago kulumaysiga sharci darrada ah
kalluunka baleega badeele ka buuxa kalluunka baleega badeele ka buuxa
barnaamijkeena gaarka ah waxaa toddobaadkan marti inuga ah liibaan ciise faarax oo ku takhasusay kuliyadda sayniska badda iyo kulumaysiga sidoo kale moxamed cabaas xaamuud waa xubin ka tirsan ururka ilaalinta deegaanka ee ka dhisan magaalada jowhar cabdikariin suleymaan salsal guddoomiyaha kaluumaysatada magaalada jowhar iyo sidoo kale xaaji cusmaan cumar waa kaluumaysatada maxalliga ah soo jilaaba kalluunka islamarkaana ku iibiya suuqyada magaalada jowhar dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijkan gaarka ah marka hore waxaan ku horeynayaa liibaan ciise faarax oo ku takhasusay islamarkaana haysta shahaadada labaad ee mastarka ee kuliyadda sayniska badda iyo kaluumaysiga wuxuu sidoo kale uu qoray liibaan maqaalo cilmiyeed oo la xidhiira sayniska badda ee soomaaliya iyo dibadda marka hore barnaamijka kusoo dhawow liibaan su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinaya waxay tahay maxay tahay kaluumaysiga sharci darrada ah iyo sida ay u saamayso kalluumaysiga waara iyo deegaanka magacayga waa liiwaan ciise faarax oo bare iyo cilmi baare ka ah jaamacadda city takasuskayga waxa waaye sayniska badda kalluunka keedadka badda iyo cimilada badda kalluumaysiga sharci darada si fudud waxaa lagu qeexaa waa in laga kalluumaysto biyo dhal uu leeyahay iyada oo aan laga haysan ogolaasho sharci ah ama lagu xadgudbayo ogolaashada heshiiska sharciga kalluumaysiga ee dalkaas uu leeyahay saameynta waxa waaye waxay waxa ugu weyn qaab ecologically iyo qaab economically eh maanaa qaab deegaan iyo noole iskugu jirta iyo qaab dhaqaale iskugu jirta marka kalluumaysiga sharci darada waxa uu gumaadaa uu burburinaya deegaanka noolaha badda oo kalluunka ugu wen yahay gabaato ama ku tarmo marka taa waxay keenaysaa in kalluunkii uu ka ka guuro ama ku baaba'o ku dhinto halkaas marka sidoo kale waxay ay qabtaan ama kalluun kalluumaysiga sharci darada midka industrialka oo ah kuwa ugu halista badan waxay ay qabtaan intaas oo tan xajmigiisa aad u badan yahay haddii kalluunka waara habka waara la isticmaalo lagu qaban lahay bilooyin ama sanado marka taas waxay keenaysaa wixii ay kalluumaysatada maxalliga ay isticmaale habka waara ama artisinal features ay ku qaban lahaayeen sanooyin in in in in xilli kooban lagu qabto waxaa ka dhalanaya marka in ay kalluumaysatadii badii markay galaan muddo dheer ay ku qaadato inay soo helaan nolol maalmeedkooda waqtigii ay ay kusoo heli jireen in ka badan ay gelishaan wixii ay soo qaban jireen ay ka yaraato wixii ay horay u heli jireen marka waxay caqabad ku noqonaysaa inay soo saartaan ama ay helaan nolol maalmeedkoodii ay ay horay u shaqaysan jireen waana wax saameynayo dhaqaalaha dalka su-aashana xigta maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee la xiriira la dagaalanka kalluumaysiga sharci darada ah gaar ahaan dalalka soo koraya oo soomaaliya ay qayb ka tahay
caqabadaha way badan yihiin laakiin kuwa ugu waaweyn waxaa ugu horeeya waxay la tahay aniga inay ugu horeyso aqoon la-aan macnaha ma garanayno kheyraadka aan ku dul fadhino muhiimadiisa iyo waxtarka uu dad dadka iyo dalka uu leeyahay ma garanayno marka haddii aan garanayn waxa haysano muhiimadiisa dee kama faa'iidaysanayno mana mana ilaalsa mana ilaalsanayno caqabadaha sidoo kale waxaa ugu horeeya inaysan jirin rabitaan siyaasadeed oo lagu doonaya in lagu ilaaliyo dadkana looga faa'iideeyo si dhab ah sidoo kale siyaasad guud oo mideynaysa ilaalinta iyo iyo iyo ka faa'iideysiga kheyraadkan ayadana ma jirto marka taas maxay keenaysaa inuu baaba'san yahay habka maareynta iyo maamulka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda waxa ay keenaysaa in meesha ay ka maqnaadaan sida haddaba dalkeena ka jirto adeegyada aas-aasiga ah oo ka mid tahay in la helo fishing boards iyo deegaanadii dhismooyinkii loogu daragalay xeebaha oo adeegigii aas-aasiga ahay laga bixi lahay oo ay isticmaali lahaayeen naval forceska ama ciidamada ilaalada xuduudaha badda kuwii oo sameyn lahay features officerska oo inspectorski ay ay ka mid yihiin ama ay ku jiraan meelihii adeeg ahaan ugu isticmaali lahayn dadkiina ay ku gaarsii lahayn dhaqaalahan fursada fursadahan jirtana dadka u ilaalin lahay ama kheyraadkooda u ilaalin lahay waxaa meesha ka maqnaanayo waxa la yidhaahdo basic services oo oo oo xeebaha laga helo marka caqabadaha ugu waaweyn waxa waxa waaye inaysan jirin iminka waxyaabahaas dhami la isku soo koobay oo ugu horeyso hab mideysan oo siyaasadeed oo oo oo lagu ilaalinayo kheyraadka haysano
waa mahadsan tahay liibaan su-aashana xigta waxay tahay maxay tahay kaalinta ay bulshada maxalliga ka ciyaari karto dadaalada lagu celibtirayo kalluumeysiga sharci darada
bulshada maxalliga khaasatan kuwa xeebaha dega door muhiima ayay ka ciyaar karaan khaasatan markii la abaabulo oo la tababaro la qalaweeyo waxay ay ay ay kor u siyaadi kartaan wacyigooda aqoontooda badda iyo wax soo saarkooda marka waxay fursad usiinaysaa in abuurto ximir ka dhexeeyo maamulka waajib ku ah hawshan inay qabtaan ama ay ilaaliyaan iyo ayagiiyo hawshii ku jiro ama noloshoodii ay ku xiran tahay ayay xiriirkooda abuureysaa arrinkaa marka waxay kor u qaadaysaa in ama yaraynaysaa in laga hortago ama lasoo lasoo wargeliyo meel alala meesha ay ay ka looga shakiyo ama ay ka dhacayso kalluumeysiga sharci darada eh sidoo kale ayaga qudooda oo iminka qaarkood ku kaca kuwa maxalliga ah ayaa wacyigel wacyigelin helayo oo fahmayo in la ilaamsado kheyraadkan ayaga ay leeyihiin in la ilaamsado ay waajib ku tahay dadka ugu horeeya oo ilaalinaya inay ayaga yihiin marka waxay ka ciyaarayaan door muhiima laakiin waa markii helaan abaabul isku xer iyo tababar
gabagabada aan soo soo gaarna wareysigeena maalintan caalamiga ah su-aasheena ugu dambeysa maxay tahay doorka dowladuhu iyo ururada caalamiga ah ay ka ciyaaraan la dagaalanka kalluumeysiga sharci darada ah maxaase lagu horumarin karaa iskaashigaasi
run ahaantii dowladaha oo ay ugu horeyso dowladda dalkaasi ka abaabulaysa ka hortaga ama la dagaalanka kalluumeysiga sharci darade waxa waa inay la yimaadaan hoggaan iyo rabitaan siyaasadeed oo dhab ah waa inay la yimaadaan iskaashi iyo wada shaqeyn waxaa lagu horumari karaa in lala dagaalamo ama laga hortago adduunyada casriga iminka waxay isticmaashaa inay wadaagaan inay sameeyaan regional collaboration ama wada shaqeyn goboleed iyo mid oo caalami ah xogta in la wadaago in macnaha kalluunka ma laha xuduud ma laha marka midkiisa dabar go-aya in oo gurguura waa in macnaha haddii laga hortago deegaankan laga hortago oo laga qabanaynin waa in sharciyadaas ama ama ka hortagaas nidaamkaas ay isla wada qabaan regionkoo dhanbe iyo caalamkoo dhanbe marka wada iskaashiga ka dhexeeyo dowladaha waxay abuuri kartaa biicad sahasha ka hortagta la dagaalanka kalluumeysiga sharci darada haddii ay wada shaqeeyaan ayna iskaashtaan liibaan waa mahadsan tahay markaana waxaan usoo jaleecayaa xaaji cusmaan cumar gacal waa kalluumaysatada maxalliga islamarkaana webiga kasoo jalaaba kalluunka kuna iibiya suuqyada magaalada jowhar shaqadii kalluumaysatada magaalada jowharan ahay malaay waxaan u iibiyay adiga nus doolara u yar ilaa iyo te saddex doolar laba doolar iyo bar
malaayga webiga laga soo qabto imise nooc u kala baxaa adoonoo sharaxaaya waxaasu kala baxaay malaay madoobi shaarib haaraay nusyaay balin quuqle intaasu kala baxay maxaa u baahan tahay si shaqadaada u badbaadiso ma jiraa agabiyo iyo waxyaalaha u baahan tahay haa waa jiraan waxyaala u baahanahay waa jiraan waxaa ka mid eh shabaqi oon ku soo qabsano malaayo ku gaadano iyo gaadiid oon ku soo qaadano sida camal mooto lamlugaadley aan hadda ku shaqaysanahay aan u baahannahay in naalaga caabiyo ma heli kartaan malaayga markaad soo jilaabataan suuqaa kusii iibistaan ma heli kartaan haa suuq waa heli karnaa laakiin suuqa magaalada joor waa cariirino waa suuqa xataa noogu yaryahay cariirino waaye waa isku dagaalnay marka barkeed geedka oo suranayno meel firaaqa leh aan rabnay inaana la siyaxad waan gartay maxaa ka mid ah baahiyaha kale aad dareemaysaan aa u baahantihiin in laga taageero baahi kale oo hadda oona oo baahannahay ma jirto oo ka ahayn gaadiid kusoo qaadano iyo shabaqyaal oo malaayo kusoo qabsano aan u baahannahay bes inaa laga caabiyo markaad webiga joogtaan dhibaatooyin aad kala kulantaa maa jiro waa jirtaa dhibaatooyin kala kumno shabaqyaalkaas adiga nyaxaasaa ku dhacaa ilaa makuu darnaadee siilaa ku dhacaa ilaa makuu darnaadee waxyaala oo dadka dilaayaa ku dhacaa waxyaalahaasoo kale waa iska dilinaay shabaqa waa kasoo baxsanaay bannaankaan iska soo dhignaay waxaa noo kala saartaa malaayga suuqa la keeno siduu u kala baxo iyo magacyada kale uu leeyahay dadka waxay jecel yihiin dadka hadda waxay jecel yihiin bulshada oo joor waxay jecel yihiin malaay madoway zaa'id u xiiseeyaan iyo malaay caddaha adiga dadka oo cunaay iyo dadkaas leelaga gaday laakiin dadkan kale waxay jecel yihiin malaay madowyaha dadka sida camal biiwatada loo dubaayo iyo tee dadka suuqyaha ku ganacsanaayo oo dubaayo ganacsatooley kaasay jeceshahay gartay suuq noocee u baahantihiin in la dhiso suuq oo malaayiley u go'on oo kalluumaysatada malaayilada joor u go'on oo ku ganacsano oon anaga leenahay oo canshuurna halka qaado oo si nidaam ah oo shaqaysanaan la'nahay bulshada malaayga madoobaha aad sheegtay maxay ka faa'iidaan isticmaalkiisa isticmaalkiisa waxay ka faa'idaan anaga haddaan soo gaadno ayaga anaga iika anaga sii gato waa sii duwaan hadday duwaan xabadkii laba kun kun shilin ay gadaan faa'iidaa ay soo baxdo faa'iidadaas iikana ilmay ku sii korsadaan waa isku dhaqannahay hadda maantoo kale suuqa kabar xaaladiisa malaayga ma malaayga ma ku yar yahay mise malaay badanaa suuqa imaado malaayiga maanta suuqa waa ku yaryahay aa labadan maalmood dhanas ku yaryahay biibax yaraa keenta biibax yaro aa haddaa oo biibax oo fiican noo baxdo malaay waa helnay hadda aadas u kacsan yahay hadda bulshadana kan oo saddex dollar hadda gadanayno nusaa la gada jiri kan oo nus kale hadda oo la gadoobana waxaa la gada jiri shan kun lamadiisa xaba shan kun aa la gada jiri waagii hore
dhibaatooyinka kale markaad webiga aad tartaan malaayga inaad soo dabdaan oo kale ma maxaa u baahantihiin inagala caabiya ma doomiya u baahantihiin ma makaanada u baahantihiin maxaa u baahantihiin ma dooman iyo tee shabaq iyo tee makaalin iyo tee gaadiid oo malaayiga haddaa qabano oon soo qaadano wax kalaa jira oo habeenkii haddii oo malaayga noo hero faranjeero oo la gishto aa jirto ma haysano in naalaga caawiya kaasna aad iyo aad aan uga baahnay wasaaradda kalluumaysada horta in badanaa noo imid oo aniga naftirkee wareesa laga qaaday baahidan noo u sheeganay wax wax hadda oo jawaab oon ka helna male laasinke anaga hadda waxaan u baahannahay in oo shabaqyaal sida camal dooman sida camal gaadiid mooto lamnugaadliya hadda ku shaqaynaay ina noola keeno iyo tee malaayi habeenkii noo hero faranjeer aan gishano oon ku dhaqaalaysano si saa damba isnoogu gaaro iyo suuq oo ku ganacsano suuq xataa suuq xuma zaa'idaana hayso mar waa la isku dagaalay geedihiyaa yar malaayiga dad soo bato meeloon saarano male cariirigaasna waa ku jirnaa dhinaca kale cabdikariin suleymaan salsal waa guddoomiyaha kalluumaysatada magaalada jowhar waxaan weydiinay baahiyaha xilligan iyo waxyaalaha ay tabanayaan kalluumaysatada ku sugan magaalada jowhar iyo waxa ay kala socdaan muhiimadda maalintaani wallaahi xaaladda suuqan taalan iyahow horta suuq waxaa taalo wax la yidhahda nadaafad daro in badanaan ka hadalnay nadaafad daro waa jirtaa ma leyni markaas wax oo hadda oo suuq yimaado qaybta nadaafadda ka shaqeeyo sida hadda kawaanka oo kale maamulka dadaas uu yeelay oo ka qaado wasakhda iyo waxaas anaga ma qabno wax nadaafadda oo naga kontroola xataa ma qabnoba meel suuqoo lagu shaqaysto ma qabno maxay dhahaan dadka hadda suuqa jooga ganacsatooleeda aaday u tiro badan yihiin tiro badnaashadoodiina hadda ma haystaan meel yaro oo suuq eh
gudoomiye kalluumaysatada dadka soo jilaabo caqabado badan ay ka hadleen dhibaatooyinka haysato maxaa ka mid ah wallaahi saaxiibo dhibaatooyinka haysto waxaa ka mid tahay meeshii oy malaaya ka keenayeen xataa waxay sheegtaan in markaas mararka qaar oy caqabo oy la kulmaan dadka oo markaas biibaxtada meesha ay biyaha ka baxaan dadka iska leh inay dhibaatooyin ay kala kulmaan dad oo iska wanaagsanna way jiraan dad oo arqaladeeyna way jiraan walaalo dadka saasay iskugu jiraan hadda xilligan agab ahaan maxay u baahan yihiin si hooshooda isii wataan saa hor lagugu sheegay waxay u baahan yihiin adiga xataa haddii loo awoodi karo sida baaskiil dadka hadda sida ay u kala danyar yihiin waa mugta ay u kala xoog badan yihiin baaskiil waa lagu shaqaystaa mootooyin waa lagu shaqaystaa intaasoo kale xataa hadda waxaa jiro biyo oo hadda oo moolaa jiro biyahaasoo kale waxaa lagu isticmaalaa dooman oo malaayga oo lagu gaato duumankaasoo kale hadday helayiin xataa waa u baahan yihiin baahidooda ma dhowo sida hadda xataa faranjeerada intii la gaareen xataa waxaa jiro ee, tarmuusiyi yaraa jiro oo wax luu keediyo xataa ma haystaan suuqleyda markaas oo magaalada joogaan wallaahi niyow hadda ee, suuqa horta nin waalan waaye marna waa beeciisa waa iska kacsan yahay marna waa iska qabooban yahay laakiin xiliyadan oo kale beeciisu beeca suuqa waa waa in yar kacsan yahay fariintaad ugu dambaysa bulshada la wadaagaysa bulshada reer jowhar wallaahi fariinta aan bulshada oo reer juhur la wadaagayo waxa waaye codkaygu ugu dambeeyey malaayiga aaduu u fiican yahay malaayiga hala cuno waa shay macaane ugu dambeyn moxamed cabaas xamuud waa xubin ka tirsan ururka ilaalinta deegaanka ee ka dhisan magaalada jowhar marka hore moxamed kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah su-aasha ugu horeysa waxay tahay sidee ayuu ururkiina ugu shaqeeyaa ilaalinta badda webiga iyo kalluunka waxaan ka tirsanahay ururka een, ilaalinta deegaanka ama loo yaqaano yeba loo soo gaabiyo ee, waana kaga mahad celinayaa waraysigan quruxda badan Een, mar kale waa mahadsantahay cabdicasiis maadaama inta badan ee, ururka ama xubnihiisa ugu muhiimsan hadda ay ku sugan yihiin magaalada jowhar ee, magaalada jowharna aad dareemi karto ee, yacni fogaanta ama sida badda aysan ugu dhoweyn laakiin waxaa jiro wacyigelino oo aan sameyno oo aan siino ee, kalluumaysatada yaryar ee ka kalluumaysta ee webiga taasoo aan ee, ugu digno khataraha ka dhalan kara iyo caqabadaha ay la kulmaan iyo inay u baahan yihiin tariinino iyo inay bartaan habka casriga ah ee loo kalluumaysto su-aasheena xigta maxaa kala socotaan heerarka kalluumaysi sharci darada ah ee guud ahaan wadanka ururkiina Een, cabdicasiis mar kale waa mahadsan tahay kalluumeysiga ee, sharci darada ah waa mid caqabad ballaaran ku hayo dalkeena ee, kuna soo badanayo weliba waa heer caalami oo waxaa jiro kambaniyo ama dalal shisheeye oo aan ruqsad ka haysan dowladda soomaaliya islamarkaana si sharci dara ah uga kulumeysta taas marka waxaa sabab u noqon karo een, dowladdii oo aan kabasiti ahaan haynin ama ciidamadii badda oo heerkii aan loogu talagalay aan gaarin iyo ma aragtaa ilaalinta xeebaha kharashaadkii ama bajetkii ku bixi lahaa oo laga yaabo markaa wasaaradda kalluumeysiga ee dowladda dhexe inaysan diyaarin marka sanadihii hore marka la eego iyo hadda waxaa mar walba sii wanaagsanaanayo ee, xaaladda ilaalinta xeebaha soomaaliya oo guud ahaan wasaaradda waxay tayeyneysaa een, ciidamada ilaaliya xeebaha soomaaliya laakiin weli ma gaarsano xadigii markaa loogu talagalay marka kalluumeysiga ah, sharci darada ah ee dalkeena waxa uu ku hayaa yacni si sharci dara ah ay inta badan uga kalluumeystaan kambaniyada iyo dalalka shisheeye marka ee, waxaan rajeynayaa in ee, sanadaha soo socda guud ahaanba laga cirib tiri doono ama dowladda dhexe ay awood u yeelan doonto in si buuxda ay markaa u maamusho ee, guud ahaan badda soomaaliya
su-aasheena xigta sidee bay bulshada deegaanka uga qeyb qaadan karaan ilaalinta badda ee, marka laga hadlayo degmooyinka cadalle iyo warshiik ee gobolkan shabeellada dhexe iyo magaalada iminka aan ku sugannahay ee jowhar oo ayadana webigii uu maro sidee markaa bulshada deegaanka uga qeyb qaadan karaan ilaalinta badda iyo webiga
Een, ilaalinta deegaanka oo guud ahaan ama ilaalinta badda iyo weliba kheyraadka dabiiciga ah oo ilaahay una siiyey dadka waxay u ilaalin karaan siyaabo kala duwan in wacyiga la badiyo oo bulshada maaragtay ee, ee wacyigelinta dhexdooda bulshada iyagu ay si dhexdooda wacyigelin ay sameeyaan Ee, sidoo kaleente in la ilaaliyo kheyraadkan maadaama uu yahay kheyraad dabiici ah oo ilaahay nagu manaystay Ee, dalkeen wuxuu leeyahay xeebta labaad ee ugu dheer africa oo dhan waxaa jira dalal waaweyn dalka andariskana oo kale etoobiya waa dal weyn oo haddana xiran oo aan bad lahayn marka maadaama ee, baddu ay tahay kheyraad dabiici ah ay ka mid tahay kheyraadka dabiiciga ah ilaahayna siiyey waa inaan ilaashano dadka marka waa in fariimaha ee, sida tusaale ahaan dadka ee, qashinka ku shuba oo kale inta webiga oo kale ama badda waxyaabaha oo sumaysan oo kale waxyaabaha dadka ku shuba oo kale waa in ay la wadaagaan dowladda ama maamulka markaa ee, degmadaas ka jiro sida degmooyinka ee, warshaq iyo cadal oo kale iyo guud ahaan soomaaliya marka ee, marka xigta ee, dadka ku dhaqan magaalada jowhar gaar ahaan kalluumaystada yaryar oo in badan aan la kulannay een, baaxadna aan awoodna aan u hayn inta badan waxay isticmaalaan shabaqyo waxayna galaan ee, webiga ma haystaan doomihii iyo maaragtay qalabkii casriga ahaa oo ay ku kalluumaysan lahaayeen inta badan iyaga ayaa webiga gala oo ayagoo isticmaalaya markaa hab traditional ah ama habkii hore oo loo kalluumaysan jiray marka dadka bulshadu waxay uga qayb qaadan karaan ilaalinta in wacyiga la badiyo dowladuna ay la shaqeeyaan dadka gabagabada aan isla soo gaarna markaan maxay yihiin xalka waara ee looga hortagi karo kaluum kalluunka sharci darada ah ee guud ahaan waddanka
kalluumaysigii sharci darada ah waxaa looga hortegi karaa marka hore ilaalinta xeebaha ciidamada tusaale ahaan ilaaliyo badda oo la tayeeyo lana kordhiyo lana helo markaa maraakiib dheereysa ama islamarkaa doomaha dheereeya iyo maraakiib markaa ay ciidamadu isticmaalaan awoodna u leh in badda markaa meel alaala meesha ay doonaan ka tegi kara marka cabasitiga oo sare loo qaado ilaalada xeebaha oo la kordhiyo wasaaradaha maaragtay ka shaqeeyo kalluumeysiga tusaale ahaan puntland galmudug hirshabeelle iyo guud ahaan maamulada xeebaha leh in ayagana la kordhiyo kabasitigooda sarana loo qaado marka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe haddii ay iska kaashtaan dowladda dhexena markaa ay sameyso ciidan oo markaa qalabeysan oo tayo wanaagsan leh waxaan is dhihi karaa markaa kalluumeysiga sharci darada guud ahaanba oo ka joogsan karaa soomaaliya
kalluunka baleega badeelasa buuxa kalluunka baleega badeelasa buuxa
guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijkan gaarka ah ee la xiriiray maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka kalluumaysiga sharci darada ah oo sanad walba la xuso shanta bisha juun barnaamijkan anigoo abdixasiis xasan macalin ayaa idila socodsiinayay intaan markale kulmi doono barnaamijkan mid limid ah sidaas iyo nabadgelyo
Ilaahay ku dhexbeen